oo dhaawacii u dhimatay hadda hadda waa sideedan maalin taargetkooda anigoo ahaa ilaaha naga bixiyey marka meeshana waxaa hadda fadhiyey oo anigii ilaaladeydii iyo dad hadda akraba noo ahaayo oo hadda dadka cadowga hadda la dirira ah meesha aan fadhinay bulsho dadka lawada la wada dirirsan cadowga la dagaalantay ahayd oo maanta qof garawaayahoo la aqoon waayo haddii magaalada soo gasho waa soo sheegi jireen cadowgana isheeg hadda si toos asoo lugeynaya ma uu soo gelin nimaan iyo soo qaadaa meesha jooga iigu keenay oo xiriirkaas la lahaa asigana wuu ii xiran yahay oo hadda waa soo qabtay oo nimanka correctionka uula lahaa iyo hadaladii uu ka ku hadleen iyo waxaasoo dhanba waan soo helay gaariyaana lagu keena maahan hadda nin magaalada iyo soo dhex maray bulshadii ay iyo aragtay ay qarisa maaha laakiin dhagartu cadowga